subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer aad i haysanay qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena subaxnimo waxaa ka mid ah munaasabad lagu xusaayay sanad guurada tobanaad ee micadka rajo oo lagu qabtay magaalada jowhar beeraleyda gobolka shabeellada dhexe oo wada dadaalo lagu xoojinaya tacabka iyo waxsoo saarka dalagga bariiska kulan looga hadlayo horumarinta booliiska iyo shacabka uu ka dhacay magaalada baraawe booliiska magaalada dhuusamareeb oo ganacsatada ku amray inay xirtaan kaamirooyinka c c t v dowladda soomaaliya oo abaalmarino guddoonsiisay dhallinyaradii ka qayb qaadatay maalmaha xorriyadda dalka akhbaaraadka dibadda waxaad ku maqli doontaan trump oo qalinka ku duugay sharcigii laga cabsi qabay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan magacayga waa abdixsiid xasan macalin waa lixda bisha toddobaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaan warkeeni oo fidsan munaasabad lagu xusaayay sanad guurada tobanaad ee macadka rajo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jowhar cabdifita axmed maclow ayaa soo jeedinaya xafladani ayaa ujeedkeedu ahaa mid lagu maamuusayay toban sano guuridii kasoo wareegatay markii la asaasay macadka rajo oo ah macad lagu barto culumta caafimaadka kombyuutarka iyo xirfadaha gacanta laga sameeyo ku dhowaad ilaa iyo siddeed dufcadood ayaa ka aflaxday xarumaha macadka kuwaasi oo bartay culumta kala duwan ee uu bixiyo macadka rajo ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha macadka iyo qaar ka mid ah mucalimiinta kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyey marxaladaha kala duwan uu soo maray macadkan iyo heerka haatan uu taagan yahay macadka rajo maalintii la bilaabay ilaa maanta waxaa kasoo wareewatay sagaal sannadood maanta ay tahay sanadkiisii tobanaad midaasna waxay u gaar tahay ama uu sugnaatay maad allah subxaanahu watacaala maanta sidaa darteed waxaa leey maalintii maadnaqa loona maadnaqay allah subxaanahu watacaala sidoo kale allah subxaanahu watacaala ka sugo iyo cid walba soo aas-aastay macadka rajo waxaanu leeyahay waa mahadsantiin kulligiina sidoo kale cid walba kasoo qayb qaadatay waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo maalinta idin wacnaato dabaaldegani mase sanad guuradani maaha keliya sanad guuro keliya maaha waa xus mase xusuus waaye kaasoo muujinayo in hool badan iyo horumar badan iyo himilooyin badan iyo rajooyin badan oo loo rumeeyey ardayda soomaaliyeed gaar ahaan ardayda macadka rajo siduu u yahay iskuulkeena mise macadkeena u yahay rajo ayaan rabnaa inaan arday welibo soomaaliyeed aan ka dhaweyno rajadiisa maanta waxaynoo tahay maalin weyn xus leh mahadnaq leh reenreen leh aanan la ilaabi karin waa maalintii la aas-aasay macadkan intaasoo yani farac leh intaasoo wax laga bartay arday arday arday intaan ka badan waxay ka barteen marka waxaan idin leenahay sanad guuro wacan sanad guuro wacan sanad guuro wacan aada wanaagsan dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee magaalada tani jowar maxamed abuukar cali iyo agaasimaha waxda horumarinta reermiiga cabiire maxamed cali rajo waxaan ka mid ahaa ardaydii koowaad dufcadii koowaad waxaan qayb ka ahaa ardaydii loogu bilaabay city f m city f m markii bilaabanaysa waxaan ahayn wariyayaala raadinaynay oo gobolkan ma lehayn wariyayaal waxaan qayb ka noqonay in maalintii koowaad aan ku bilaabana city f m ee ku taalay hantiwadaag carow organic oo cabdilcagi meshiisku qaybta koreysa ku leeda waxaan ahayn waa arday ka kooban afar arday qaybka ahayn afar arday oo yani rabta inay saxaafadda barato walow aakhirkii inoo hirgeli weysa inaan wada dhammayno qaar inaga naga mid ah un ina dhammaysay shahaadadii ka qaadatay maanta oo ah maalintii loo jooga toban sano maanta jirsatay waxaan qayb ka ahaa markii usoo guureysay qaybtan xafladda hadda meesha ay degan tahay waxaan qayb ka ah markaa waxaa joogay jaamacada dhiray oo muqdisho waxaa ahayn boorkii koowaad ee loo sameeyo reja academy waxaa ahaa qofkii soo qayb ka ahaa in boorkaas maanta la sameeyo oo rejo oo degan tahay kuma ilaa hadda meesha degan tahay jira marka waxaa rajaynaynaa in intaa in ka badan ay gaarto
saddex sano oo horeeto waxaa ahaa anoo arday ah aan ka qayb geli jiray maanta way igaga duwan tahay maalmihii hore koos anoo mas-uula ah iskuulkeygii maanta sanadguuradiisii tobnaad aan ka qayb galayaa taasna mahad ilaahay u sugnaato waaye waxaa waa bogaadinayaa maanta sanadguuradii tobnaad iskuulkaana intaa qof ogaal ku ahay waa iskuul maaragtay ay ku diirsadeen dhalinyarada rejohar marka mar kaleentana waa bogaadinaya inay farac labaad ay ka yeesheen mahadaay waxaa rajeynanaa insha allah inay guud ahaan dowladda hirshabeel oo dhan xarumo ka samaystaan ugu dambeyn waxaa khudbadaha soo gabagabeeyey wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta hirshabeelle xildhibaan cumar maxamed soomare waxa uuna bogaadiyey howlaha uu qabanayo macadka rajo ee ku aadan horumarinta arrimaha bulshada hogaaminimadiisa inay rajo xumo ay gasho maadaama rajo ay dufcaddii tobnaad ay tahay waxaa u kala saaraynaa dhowr qeybood oo bahda raja dabcan ay ka qalijibiyeen waa rajo frontiris rajo academic schoolis iyo rajo qolada ka shaqeynaysa iyaga decorationka decorationka laftirkiisa in la bartaa muhiim oo ku dhowaad ilaa iyo sideed dufcadood ayaa ka aflaxday xarumaha macadka kuwaasi oo bartay culumta kala duwan ee uu bixiyo macadka rajo beeraleyda gobolka shabeellada dhexe ayaa wada dadaalo lagu xoojinayo tacabka iyo wax soo saarka dalagga bariiska nuur maxamed cabdi ayaa qodobkaasi faahfaahinaya gobolkan shabeellaha dhexe waxa uu hodan ku yahay kheyraadka dabiiciga ah gaar ahaan dhanka beeraha waxaana ka mid ah dalagyada ugu muhiimsan ee laga beero bariiska waana dalag muhiim u ah dhaqaalaha dalka haddii laga faa'iidaysto hase ahaatee lama siinin wax ihtimaam ah oo waxaa laga doorbiday bariis laga keeno dalal kale cismaan xasan buule oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha ayaa sharaxay ahamiyadda uu leeyahay bariiskan iyo sida loo tacbo qofka marka hore bariiska inuu beerto waxaa wanaagsan horta ku inuu diyaarsado meeshuu bariiska ku beeran lahaa uguna talagalo inuu markaa waxuu beeranaya bariis ay yihiin dalagyada kale oo ka dugan yahay kow dhulkaada diyaarsanaysaa dhulkaada inuu ahaadaa dhul markaa biyo leh oo mar walba biyo laga heli karo dhulkaada markaad diyaarsata kadib waxaad samaynaysaa bariiska laba hab aa loo abuuraa labada haboo loo abuur waxaa waaye inaad markaa aad ku diyaariso moos moos markaad ku diyaariso maanaa mooska waxaa ula jeedaa ina simsaay ahaan aad u diyaariso dhulka ku diyaariso haa kadib markaa u gaaro heerkii markaa tilaalka ah inaad geysa markaa beerta weyneed markaa saas inaad ugu tilaashid qaab tilaal ahaan ama waxaad samayn kartaa qaab oo fardhin inaad fardhisid makiinta markay beerta fasho kale kadib waa ku kor irbishaysaa ama qaarkood waxay sameeyaanbo marka beerta la waraabiya kadib kor loogu fardhina bariiska marka beerta la falo la waraabiya kor loogu fardhiyaa qaarna makiintay dal fadhiyaan kadibay biyaha gadaal ay ka marsiyaan alcamuum labadaas habaa loo beertaa qofka inuu fardhiyo inuu tilaalo waa qaybka qaybta koowaad marka intaasaad samayso waxaa wuxuu kusoo baxaa bariiska afar maalmood ilaa iyo todoba maalmood mararka qaarna toban maalmood oo gaaraa markuu soo baxo kadib bariiska uu gaaro heerka afartan maalmood ama soddon iyo shan maalmood afartan ilaa iyo soddon iyo shan maalmood bariiskaada markuu gaaro waxaad ku khasban tahay marka inaad marka aad samayso kan control aad ku samayso cayaanka inaad ka controlsho wuxuu joogaa heerkii markaa daawada koowaad lagu siinaayay uu taagan yahay marka intaadan daawada siinan ka hor waxaad samaynaysaa marka inaad kontaroosho aad ka kontaroosho cudur inaad ka kontaroosho inuu xanuunsan yahay inuu markaa cudur u ahaayo kale waxaasaa ka kontarooli markaad kontaroosho kadibaa gacanta koowaad aad ku siinayo ama heerka koowaad ee fertilizerka ama bacrinta lagu siinaayo waa afartan ilaa soddon iyo shan intaas markaa siisa kadib waxaa kuu herayo marka laba gacan kalaa jirto marka gacanta koowaad lagu siinaa yubreyda ilan maanta annaga waxaan isticmaalnaa mugta yubreyaan isticmaalnaa ilan fertilizerka kale naturalka ee ma isticmaalnay inta badan ma isticmaalaan waxaana dadka u diidaya tabar a u diidaysa ma awoodi karaanba intaas tusaale ahaan qofkan laba hectar ama saddex hectar oo oo beeraha oo bariis ah ma la gaari karo marka eh, eh, kan fertilizerka dabiiciga eh, ma la gaari karo wuxuu qasban yahay marka yureedan iyo tisbiidan inuu isticmaalo marka eh, heerka koowaad ee yureeda iyo heerka labaad waxaa u dhexeeya marka labaatan maalmood ilaa iyo shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood kadib waxaad ku shubeysaa heerkii labaad ee daawada markaa markaad siiso heerka labaad markaas wuxuu u sahlan yahay bariiska marka een, cudur uu u sahlan yahay marka meeshaas uu taagan yahay waa heerkii marka loogu ugu fiicneed marka inaad si fiican u kontrolsho waayo heerkaas hadduu cudur kaa galo bariiska dib uu kaaga dhaca marka aad intaas samayso eh, waxaa ku heraya hal gacan ama aa ku- hal gacan oo ku heraysa marka oo fertilizerka lagu siinayo bariiska Een, xilligaasna waxaa laga yaabaa inuu joogo eh, adiga lixdan meelahaas inuu joogaa laga yaabaa lixdan maalmood meelahaas inuu joogaa laga yaabaa Eh, xilligaas camalaasa waxaa kaloo siinaysaa haddana gacan kaloo saddexaad gacanta kaloo saddexaad ee bariiska lagu siinayo waa gacanta ugu dambeysay oo markaa eh, daa- oo nafaqada haa keliya gacanta saddexaad marka la siiyo bariiska waxaa laga rabaa inuu dhalo bariiska ka baxa gobolkan shabeellaha dhexe waa kheyraad muhiim ah oo u baahan in la horumariyo si looga maarmo bariiska laga keeno dalalka kale islamarkaana loo dhoofiyo bariiska dalkeenna kulan looga hadlayo horumarinta booliiska iyo shacabka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada baraawe xaliime cali ibraahim ayaa faahfaahinaysa
agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya maxamed yaasiin ayaa furay aqoon kororsi iyo awood dhisida ku saabsan booliisiinta bulsho oo ka dhacday degmada baraab ee gobolka shabeellaha hoose munaasabada furitaanka ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada baraawe cabdi axmed yuusuf iyo kursimaha taliyaha saldhigga ciidanka booliiska degmada kabtan cusmaan maxamed xasan xirow aqoon kororsigana ayaa ah mid muhiimad gaar u ah kor u qaadista wada shaqeynta shacabka iyo ciidamada amniga si loo xoojiyo nabadgelyada loona yareeyo falalka amni darada waxaana diiradda lagu saarayay doorka bulshada ee ka qaybqaadashada sugidda amniga iyo xiriirka dhow ee u dhexeeya shacabka iyo laamaha amniga ugu horeyn waxaa kulankani faahfaahin ka bixiyey kabtan cusmaan maxamed xasan xirow oo ah kusimaha taliyaha saldhigga booliiska degmada baraawe isagoo tilmaamay in boliiska diyaar u yihiin wada shaqeyn buuxda iyo in ay bulshada si dhow la falgalaan si loo xaqiijiyo amniga iyo kala dambeynta bulshada booliiska marka la leeyahay ee, horta wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed seminaarkan ay soo qaban qaabaysa ay qabanayso oo u n d b na garab ay nagu siisay in seminaarka maanta ka hirgala ee degmada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed aadaan usoo dhawaynaynaa ee seminaarkaasaan u fadhinaa inaan seminaarkaas ee, aqoon kororsigaas aan qaadanno muddada uu socon doonaba Ee, aqoon kororsigaasna waxaa muhiim u ah ee, booliiska iyo bulshada dhammaantooda muhiimu u yahay Ee, waxaa meeshan hadda fadhiya bulshadii booliiskiya wada fadhiyaanoo ka mid ah ee gudoomi waaxeedyada ka mid ah Ee, waax kasto booliiska inay ku yeelan karto rug ama rog ciidan ama saldhig ciidan ama saldhig yara sidaa u taqaaniinba inay yeelan karto Ee, waaxyadii ama saldhiggii waxay wada shaqaynayaan rabood ay issiinayaan oo isoo gudbinayaan sida horeba u shaqaynaysiin ee degmada baraawe Ee, degmada baraawe ee, seminaarka maanta noo furmay ee, aadaan u soo dhawaynaynaa idinkana waxaa noqonaysiin dadkii ka faa'iidaystay dankiisa gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada baraawe cabdi axmed yuusuf ayaa ku booriyey qeybaha kala duwan ee bulshada baraawe in ay la shaqeeyaan boliiska isagoo xusay in amnigu uu yahay mas-uuliyad wadajir ah ee degmada baraawe in bulshada iyo booliisku runtii horumarin loo sameeyo hadda ka horna sidaasoo kale u dhacday runtii aadaan uga mahad celinaynaa Ee, intaa kadib ee, ujeeddada iyo nuxurku waa tababarka in laga faa'iidaysto oo bulshada iyo booliiska runtii muhiimay u tahay waa dareemi kartiin wacyiga iyo bulshadeennu iyo booliisku sida ay isku yihiin waa dareemi kartiin Ee, waxaa la rabaa marka bulshada iyo booliisku inay isku furaadaan inay wada shaqeeyaan in tababarka laga faa'iidaysto in wixii meeshaan lagu bartay lagu dhaqo bulshada
gabagabadii maxamed yaasiin oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda amniga ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu dhisayo kalsoonida shacabka iyo ciidamada booliiska loogana gol leeyahay in shacabka ay kaalin muuqata ka qaataan sugidda iyo ilaalinta amniga wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo kaashanayso u n d b mar walba waxaa ka go-an sidii laisugu soo dhoweyn lahaa bulshada iyo booliiska iyo maamulka guud ahaan kulanka maanta aan u joogno wuxuu diiradda saarayaa just qaabkii loo samayn lahaa boolishan bulsho si aad ka warqabtaan amniga waa mas-uuliyad wadareed oo qof walba muwaadin ah waajib ku tahay inuu qaybtiisa ka qaato marka boolisheynta bulshada faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah in la dhiso kalsoonida ka dhexaysa bulshada iyo booliiska in la hagaajiyo habka iyo dhaqanka iyo hufnaanta shaqada haddii ahaleed dhinaca booliiska aqoon kororsigani ayaa lagu wadaa inuu socdo maalmo dhowr ah iyadoo la filayo inay ka qaybgalayaashu ay helaan faham qoto dheer oo ku saabsan fikradda buliiseen bulsho iyo sida ugu habboon ee bulshada iyo boliiska isaga kaashan karaan sugidda amniga degmada baraawe booliiska magaalada dhuuso mareeb ayaa ganacsatada ku aamuray inay xirtaan kaamarooyinka c c t v nuur maxamed ayaa mar kale soo jeedinaya taliyaha booliiska dhuusamareeb dhamme nuur cilmi maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay saldhigga booliiska dhuusamareeb ayaa ka hadlay amniga guud ee caasimadda galmudug taliyaha ayaa shacabka ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo xoojiyo nabadda iyo xasiloonida sidoo kale wuxuu ganacsatada ku amray inay xirtaan kamera c c t v taasoo qayb ka ah dadaalada lagu sugayo amniga caasimadda amniga caasimadda waa noo muhiim bulshada dhammaanteedu muhiim u yahay iyadoo la tixgelinayo diiwaangelinta ka bilaabatay caasimadda si rasmiya maanta uga bilaabatay iyadoo khamiistii uu madaxweynuhu daafuray laga wada shaqeynaya amniga caasimadda wada ilaashanayna amniga waxaan rabaa marka hore inaan ka hadlo qodobo yaryar oo ay ugu horeyso taargala-aanta gaadiidka gaadiidka taargala-aanta ah runtii dhibuu ku yahay caasimadda dhammaanteen dhibuu nagu yahay waxaan amraynaa bulshada caasimadda ku nool mas-uuliyadday lahaadaan mas-uuliyadday rabaan ha lahaadaan shacab ha ahaadaan ama dowlad ha u shaqeeyaan inay taargada galmudug xirtaan intuu taarga la-aan qofku ku socon lahaay amni yacni amnigooda qofku wuxuu iska dhigayaa qof amnigiisii ka taxadarayo markuu taargada iska furayo laakiin ma ahana beddelkeeda amnigiisii uu qalqal gelinayaa amni amnigaaga si aad u sugto taargadaada xiro dadkaaga dhexda oga jir dadkaada ha iska soo saarin ciddii intaas ka cuslaysatay culays ku noqoto laga bilaabo caaway iyo beri ciidamada booliiska waxay amran yihiin siiba laanta ilaalinta wadooyinka inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan cid kasta oo taargala-aan gaadiidka ku wadata magaalada dhexdeeda iyo cid kasta oo xawaaro dheeriya oo aan loogu talagelin magaalada dhexdeeda ku socota iyo cid kasta xadgudub ku sameynaysa laamigiiyaa laga shaqeynaya magaalada dhexdiisa ahay si aan loogu talagelin in loogu socdo lama ogola in loogu socdo waqtiyada gobol oo laamiyadu xiran yihiinna in la dhibaateeyo dadka shaqadaas haya lama ogola waxaan leenahay qof walba meesha uu joogo ha ka ilaaliyo amniga naftiisana ha ka ilaaliyo nafta kale walaalkiisna ha ku ilaaliyo amniga ha ka ilaaliyo waxaan kaloo rabaa inaan iraahdo ganacsatada caasimadda iyagoo runtii sharfan mahadsanna aana u mahad celinayno in badan oo ay nagala qayb qaataan ka shaqaynta ammaanka oo wada shaqayn dhow ay naga dhexayso haddana waxaan rabaa inaan si dhow u iraahdo wax noo wada dana amnigiinana u dana keennana u dana oo dhammaan bulshaweynta caasimadda amnigooda u wada dana aan rabaa galabta inaan meeshaan idinka faro in badan oo aan isu nimidoon u yeernayna waan isu sheegnay waan wadaagnay barnaamijkaas dad aan lugteena ugu tagno ganacsataa iyagana ugu tagnay dukaamadooda iyo ganacsigooda goobahooda ganacsigana barnaamijkaas waan farnay barnaamijkaas wuxuu yahay in la xirto c c camero si loogu ilaaliyo amniga guud iyo amniga hantidaadaba c c camero muhiimay noo wada tahay runtii adigana muhiimay si gaara kuu tahay qof walba oo ganacsi ka shaqeynayo waxaan amraynaa oon faraynaa inay xirtaan c c camero wadada u dhow iyo soonaha iyagoo ay joogaan oo dukaankooda intaba ay cc camera ku xiraan
hadalka taliyaha booliiska dhuusamareeb ayaa ku soo aadaya xilli degmadaas ay ka bilaabatay diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka qof iyo codka dowladda soomaaliya ayaa abaalmarino guddoonsiisay dhallinyaradii ka qayb qaadatay maalmaha xorriyadda dalka guddiga qaran ee qaban qaabada toddobaadka xorriyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana soo agaasimay munaasabadihii waaweynaa ee dalka ka dhacay ayaa qabtay xaflad ku abaalmarinayeen xubnihii sida tooska uga qayb qaatay munaasabadihii iyo dabaaldegyadii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya degaan ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey warbaahinta qaranka warbaahinada gaarka loo leeyahay dhallinyaradii u dabaaldegayay ee ka qayb qaatay dhanka baraha bulshada saraakiisha ciidamada qaranka iyo xubno kale oo ka qayb qaatay munaasabadihii toddobaadka xorriyadda dalka markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha saakay waxaa la diyaara wariyeena xaliim cali ibraahim
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta cayaaraha warka subaxnimo saake waxaan ku eegi doonaa chelsea ayaa diyaar u ah inay iska iibiso christopher xagaagane iyadoo lagu qiimeeyey afartan iyo kow milyan sida ay sheegtay damayror qiimaha ayaa aad ugu hooseeya lixdan iyo kow milyan oo ay kooxda reer london ku bixisay labakunlabaylabaatankii wararka ayaa tilmaamaya in ciyaaryahankani uusan qayb ka ahayn qorshaha tababare enso mareska gaar ahaan marka la eego saxiixyada cusub ee lim dilab joy retro iyo jemi ayaa kooxda kaga soo biiray broshi dortmindi jelse ayaa sidoo kale wajahaysa cadaadis dhanka dhaqaale ah iyadoo wefa horey ugu ganaxday soddoniyo milyan sababul xiriira jibinta xeerarka dhaqaale ciyaaraha sidaas darteed kooxda ayaa ku qasbanaatay inay iibiso ciyaartoy si ay u hagaajiso miisaaniyadeeda manchester united oo raadinaysa waryahano cusub ayaa xiiseyneyso ciyaaryahankani waxaana lagu daray liiskooda bartilmaameedyada suuqa hagaagan inkastoo beryan oo ka tirsan brentwood uu yahay mudnaanta koowaad ee united haddana haddii heshiiskaasi uu dhaco ama uu hakado red defles waxay u wareegi karaan dhanka ciyaaryahankani xubinta ciyaaraha warka subaxnimo waa nagayn markaana dhegaystayaal xubinta sarafka iyo suuqada iyo wariyeena nuur maxamed cabdi
waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada aan ku bilownay sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanayaa saddex milyan iyo saddex boqol halka qabashada la kala siisanayo saddex milyan haatana maciishada afka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanayaa sideed iyo labaatan doolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar afka burka ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban doolar afka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanayaa toban doolar koombada galeyda ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanayaa shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanayaa laba iyo toban kun koombada looska ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun halka kiilada bariis caddaha la kala siisanayo shan iyo toban kun xubintii sarifka iyo suuqyada
halka warkaasi aad kala socotaan waraadyahay isnaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana akhbaraadka dibadda trump ayaa qalinka ku duugay sharcigii laga cabsi qabay madaxweynaha wadanka mareykanka donald j trump ayaa saxiixay sharcigiisa siyaasadeed ee taariikhiga ah maalin kadib markii uu si dirqi ah u ansixiyey kongareska munaasabada saxiixa oo ka dhacday aqalka cad ayaa dhaqangelisay qeybo muhiima oo kamid ah ajandaha trump oo ay ku jiraan canshuur dhimis kor uqaadista qarashaadka difaaca iyo la dagaalanka socdaalka jabi dabaaldega ayaa ka dhacay aqalka cad iyadoo trump uu saxiixay sharciga ka hor maalinta xorriyadda iyo bandhiga militariga oo ka qayb galeen duuliyaashii dhowaan u duulay iiraan si ay u daqeeyaan saddex goobood oo nucleer ah qodobkaas arrimaha dibadda ayaan ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo ee raadiyaha haysanay nabadgelyo